ciidamada dowladda soomaaliya oo ay wehliyaan maleeshooyinka macawisleyda ah ayaa la sheegay in ay kaabiga ku hayaan degmada aadan yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowr jiho ka weeraray degmada aadan yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidamada lugta jenaraal maxamed tahliil biixi oo bilihii ugu dambeeyey ku sugnaa jiidda dagaalka ee gobolka hiiraan haatanna hogaaminaya ciidamada dowladda ee ku wajahan degmada aadan yabaal ayaa waxa uu v o a uga waramay halka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku wajahan aadan yabaal
qorshahaasu saddexdii maalmood ugu dambeysayba qorshihiisa iyo howlihiisa aan ku jiray maanta ayaa saddex wajahadood ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka kuwa hiiraan iyo kuwa shabeellada dhexe intuba waxay qaadeen weerar saddex jiha ah jiha waxay ka baxaysay ceelbaraf jihana waxay ka baxaysay masaaji caligaduud jihana waxay kasoo baxaysay kor iyo dhinacaas koray ka timid oo hiiraan saddexdaas jihaba waxaa lagu kala qabsaday guulale oo meel magaalo weyn ah istaraatiijiyadna u ahaa nimankan khawaarista ah runtii dhul aada muhim ahna ku fadhiday shacab badan iyo population badanna lahayd qeybna waxaa lagu xaqiijiyey oo ciidamayadu ay ku sugan yihiin dhinacan ceeldheere buraale oo horay gacanta yada ugu jiray laakiin ay daraad iyo tii ka hor kusoo dhawaadeen intaba ayagana laga fogeeyey dhinaca shishe ciidamadii ka yimid deegaanka u badan iyaguna waxay qabteen meel la yidhaahdo mubaax oo kor ka jirta udhaxaysa boqonkor iyo aadan yabaal aadan yabaalla u jirta toddoba kilomitr sideed kilomitr runtii guulo ayaan ilaahay laga siiyey waxaana ku rajo weynahay nimankaa inaan sii baacsano insha allah warar hordhac ah ayaa sheegaya dadkii shacabka ee deganaa aadan yabaal ay bilaabeen inay ka barakacaan sidoo kalena al-shabaab ay magaalada isaga baxeen inkastoo aanan si rasmi ah loo xaqiijin xaaladda ayaa ah maanta mid kacsan waxaana xusid mudan in la jaray isgaarsiintii magaalada aadan yabaal sidoo kalena dadku intooda badan ay magaalada ka barakaceen taliyaha ciidamada lugta jenaraal maxamed tahliil biixi ayaanu ka wareysanay xogta ay ka hayaan xaaladda degmada aadan yabaal degmada aadan yabaal xogtaan ka hayno laba matoor baa ku yaalay labadii ban bay ka furteen shacabkiina waa la hadleen waa qaxeen shacabkana waxay yidhaahdeen la raaca shacabkiina waa diiday inuu raaco ayaguna ayagii shacab kuwii xaasaskoodii baa kor u baxay sidoo kale meelihii ay joogeen oo dhan xaasaskoodii bay kala ka kaxaysteen laakiin shacabkii iyo ummadda soomaaliyeedba waa ka hareen oo waa diideen inay raacaan sababtoo ah markii horeba dad khasab lagu haystay bay ahaayeen intii ay haysteen la diinna uma keenin dowladnimona uma keenin dad waxay ahaayeen lacag burinahaya oo dhibaataysan marka waa diideen inay cararaan waxayna hadda na tusahayaan oo shacabku noo tilmaamahayaan waddooyinkii ay ku baxeen iyo meeshii ay kala aadeen iyo afarba meeshii ay ka baxday khasaarena waa lagu gaadsiiyey mubaax marka nimanku xaalkoodu hadda meel ay joogaan ba waxay ku jiraan in ay ka cararaan sababta waxa weeye dadkii shacabka ahaabaa ku biyo keenay shacabkii baa gumaysiga diiday shacabkii baa dhibka arkay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne